iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee roma yuhuuddu waa gardaran tahay sidaas daraaddeed nin yahow marmarsiinyo ma lihid ku kastoo aad tahayba kaaga wax xukuma maxaa yeelay meeshii aad ku kale ku xukuntid waad isku xukumaysaa waayo kaaga wax xukumaa waxaad samaysaa isla wixii oo waxaannu ognahay in xukunka ilaah uu ka gees yahay kuwa waxyaalaha caynkaas ah sameeya sida runta ah nin yahowma waxay kula tahay kolkaad xukuntid kuwa waxyaalaha caynkaas ah sameeya oo aad isla wixiina samaysid inaad xukunka ilaah ka baxsan doonto ma waxaad quursanaysaa hodantinimada wanaaggiisa iyo samirkiisa iyo dulqaadashadiisa miyaadan garanayn in wanaagga ilaah kuu kaxeeyo xagga towbadda laakiin ingegnaantaada iyo towbadla'aanta qalbigaaga aawadood waxaad cadho u urursanaysaa maalinta cadhada iyo muuqashada xukunka xaqa ah oo ilaah kan nin kasta u siin doona sida shuqulkiisu ahaa kuwa dulqaadashada shuqulka wanaagsan ku doondoona ammaan iyo ciso iyo dhimasho la'aan wuxuu siin doonaa nolosha weligeed ah laakiin kuwa iskala qayqaybiya oo aan runta addeecin laakiinse xaqtarrada addeeca waxaa u ahaan doona cadho iyo ciil iyo dhibaato iyo cidhiidhiba oo waxay u ahaan doonaan naf kasta oo dadka sharka sameeya marka hore yuhuudda dabadeedna giriigta laakiin ammaan iyo ciso iyo nabad baa u ahaan doona ku kasta oo wanaag sameeya marka hore yuhuudda dabadeedna giriigta maxaa yeelay ilaah dadka uma kala eexdo in alla intii sharcila'aan dembaabtay sharcila'aan bay halligmi doonaan oo in alla intii sharciga hortiisa ku dembaabtayna sharcigaa lagu xukumi doonaa waayo kuwa sharciga maqlaa ma aha kuwa xaqa ilaah hortiis laakiinse kuwa sharciga yeela xaq baa laga dhigi doonaa markii dadka aan yuhuudda ahayn oo aan sharciga lahaynu ay dabiicadda ka sameeyaan waxyaalaha sharciga kuwan aan sharciga lahaynu waa isu sharci waxay muujiyaan shuqulka sharciga oo qalbiyadooda ku qoran iyagoo garashadoodu u markhaati furayso oo fikraddoodu midba midka kale ashtakaynayo ama marmarsiinyo samaynayo maalinta ilaah waxyaalaha qarsoon ee dadka ku xukumi doono ciise masiix sida injiilkaygu leeyahay laakiin adigu haddaad isku sheegtid yuhuudi oo sharciga isku hallaysid oo ilaah ku faantid oo doonistiisa taqaannid oo aad u bogtid waxyaalaha aad u fiican adigoo sharciga wax lagugu baray oo aad aaminsan tahay inaad tahay kan haga kuwa indhahla iyo kan nuurka u ah kuwa gudcurka ku jira iyo kan doqonnada qumaatiya iyo macallinka carruurta adigoo sharciga ku haysta muuqashadii aqoonta iyo runta haddaba kaaga kan kale wax baraa soo wax isberi maysid kaaga dadka ku wacdiya waxba ha xadina adigu miyaad wax xaddaa kaaga yidhaahda yaan la sinaysan miyaad adigu sinaysataa kaaga sanamyada nabcaada miyaa macbudyo dhacdaa kaaga sharciga ku faana miyaad ilaah ku ciso jebisaa sharciga aad gudubtay aawadiis waayo magaca ilaaha waa lagaga caytamaa quruumaha dhexdooda idinka daraaddiin sida qoran waayo hubaal gudniintu wax bay tartaa haddaad sharciga yeeshid laakiin haddaad sharciga gudubtid gudniintaadii waxay noqotay buryaqabnimo haddaba haddii mid buryaqab ahuu xajiyo qaynuunnada sharciga buuryaqabnimadiisii miyaan loo tirin doonin sida gudniin oo kan jinsigiisu buuryaqab yahay hadduu sharciga dhammeeyo miyuusan ku xukumi doonin kaaga sharciga gudba in kastoo aad haysatid qorniinka iyo gudniinta waayo kii dadka sida yuhuudi ugu muuqdaa yuhuudi ma aha gudniinta jidhka ka muuqataana gudniin ma aha laakiin waxaa yuhuudi ah kii hoosta yuhuudi ka ah gudniintuna waa tan qalbiga ee ku jirta ruuxa oo aan ku jirin qordhiinka kaas ammaantiisu kama timaado dadka waxayse ka timaadaa ilaah